rasuullada cutubka saddexaad
haddaba saacaddii sagaalaad oo wakhtigii salaadda ah ayaa butros iyo yooxanaa macbud ka tageen waxaa la soo qaaday nin curyaannimo uurkii hooyadiis kala soo baxay oo maalin walba la agdhigi jiray albaabka macbudka oo la odhan jiray qurux badana inuu kuwa macbudka gelayey dawarsado isagu markuu arkay butros iyo yooxanaa oo ku dhow inay macbudka galaan ayuu dawarsaday iyaga markaasaa butros oo yooxanaa la socdo intuu aad u fiiriyey isaga ku yidhi na soo eeg markaasuu u fiirsaday iyaga isagoo filanaya inuu iyaga wax ka helo laakiin butros baa ku yidhi lacag iyo dahab midna ma haysto laakiin waxaan haystaa ku siinayaa magaca ciise masiix kii reer naasareed ku soco markaasuu intuu gacanta midigtaa ku dhegay ayuu sarkiciyey oo markiiba cegihiisii iyo anqowyadiisiiba waa xoogaysteen intuu kor u booday ayuu istaagay oo socod bilaabay markaasuu iyaga macbudkii la galay isagoo socda oo boodboodaya oo ilaah ammaanaya dadkii oo dhammuna waxay arkeen isagoo socda oo ilaah ammaanaya markaasay waxay garteen inuu isagu yahay kii albaabkii quruxda badnaa egtiisa dabarsiga u fadhiisan jiray markaasay yaab iyo amakaag ula dhinteen wixii ku dhacay isaga oo intuu butros iyo yooxanaa ku dhegganaa ayay dadkii oo dhammu ku soo wada ordeen balballadii la odhan jiray balballadii sulaymaan iyagoo aad u yaabsan markuu butros dadkii arkay ayuu u jaabay oo ku yidhi nimanyow reer bini israa'iil maxaad waxaan ula yaabsan tihiin ama maxaad sidaas noogu fiirinaysaan sidii annagoo xoogaggayaga ama cibaadadayada ku socodsiinayna isaga ilaaha ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub oo ahaa ilaaha awaawayaasheen wuxuu ammaanay mididinkiisa ciise kii aad gacan geliseen oo aad bilaatos hortiisa ku diiddeen markuu goostay inuu sii daayo laakiin idinku waxaad diiddeen kan quduuska iyo xaqaba ah oo waxaad weyddiisateen nin dhiiqaba in laydiin sii daayo oo waxaad disheen amiirkii nolosha kan ilaah ka sara kiciye kuwii dhintay annaguna markhaatiyaal baannu ka nahay magiciisa ayaa xoog siiyey kan aad arkaysaan oo garanaysaan rumaysadku uu magiciisa ku rumaystay awadiis rumaysadku uu ku rumaystay isaga ayaa ninkan idinka oo dhan hortiinna ku siiyey caafimaadkan waxaanan ogahay walaalayaalow inaad tan aqoon la'aan u samayseen sidii madaxdiinnuba yeeshay oo kale laakiin ilaah sidaasuu u dhammeeyey waxyaalihii uu hore ugu sheegay afafkii nebiyada oo dhan oo ahaa in masiixu silci doono haddaba toobad keena oo soo noqda si dembiyadiinnu loo tirtiro si ay wakhtiyo qaboojislih uga yimaadaan rabbiga hortiisa oo uu soo diro ciise masiix kii uu hore idinku doortay kanay waajib ka tahay inay sabadu aqbasho tan iyo wakhtiyada la soo celinayo wax walba oo ilaah kaga hadlay afkii nebiyadiisii quduuska ahaa tan iyo bilowgii muuse wuxuu yidhi rabbiga ilaaha ahu wuxuu walaalihiinna dhexdooda idiinka kicin doonaa nebi anoo kale ah waa inaad isaga ka dhagaysataan wax kastuu idinku yidhaahdo waxay noqon doontaa in naf kasta oo aan nebigaas dhegaysan dadka laga dhex saari doono oo la baabbi'in doono nebiyadii oo dhan tan iyo samuel iyo kuwii ka dembeeyey in alle intii hadashay waxay wada sheegeen maalmahan waxaad tihiin wiilashii nebiyada iyo wiilashii axdigii ilaah la dhigtay awoowayaashiin markuu ibraahim ku yidhi qabiilooyinka dunida oo dhammu farcankaygay ku barakoobi doonaan ilaah markuu mididinkiisii kiciyey idinkuu markii hore idiin soo diray inuu idiin barakeeyo markuu midkiin kasta dembiyadiisa ka soo jeediyo